bismillahi raxmaan iraxiim asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu marka ugu horreysa waxaan salaamaya dhegeystayaal sharafta leh meel kastoo ay joogaan sidoo kale waxaan salaamayaa idaacadda daljir khiyaarta dhalinyarada ka shaqeysa waana umahad celinaya xiriirka waxaan rabaa inaan dhowr ere ka idhaahdo arrimaha ku saabsan dhacdooyinka ugu dambeeyey gaalka ay ka dhacay gaar ahaan kuwii ku saabsanaa shalay mudaharaadyadii dhacayay iyo arrimaha dawladda xoolaha iyo kala wareejinta badeecooyinka arrimahaas ayaan rabaa inaan dhowr ere ka idhaahdo tan ugu horreysa waxa weeye marka ugu horreysa waxaan rabaa waxa suuqa la geliyey oo meelo badan dadku ay hadal hayeen in dawladdu ay ka laabatay mowqifkeedii hore go-aankeedii sekreetariyada madaxweyne ku-xigeenku bishii kow iyo labaatankeedii bishii sideedaad uu soo saaray ee ku aadanay amniga sugidiisa si taa loo gaarana la go-aamiyey in maaragtay xoolaha badeecadaha iyo xoolaha inta ka imaanaya dhammaan wixii ka imaanaya xuduudaha puntland soo gelaya koonfureed baaris lagu sameeyo islamahaanta la rogo arrinta ayadaa waxaa rabaa inaa muwaadiniinta guud ahaan meelay joogaanba gaar ahaan dadweynaha reer gaalkacyo u sheego in wax iska bedelay aysan jirin mowqifkaas mowqifka dawladdu waa sidiisii weeye waa in amniga la ilaaliyo waa in gacan bira lagu dhigo nabadgelyada kala dambeynta waddanka la ilaaliyo sidoo kale laga hortago laga hortago wax kasta oo khalkhal gelinaya degenaanshaha puntland waxaan rabaa inaan tixraac sameeyo ku saabsan laba maalmood ka hor waxaa halkan ku kulmay garowe magaalada garowe ku kulmay mas-uuliyiinta dowladda ee gobolka mudug markaa guddigii joogay madaxweyne ku-xigeenku uu hogaaminayay xubno ka socda ganacsatada rugta ganacsatada rugta ganacsiga puntland iyo mas-uuliyiin kale waxaana log looga wada hadlay arrimaha ku saabsan hawshan gaalkacyo iyo kala wareejinta xoolaha iyo sidii hawshu ay noqon lahayd ilaa iyo waxaa lagu heshiiyey shan qodob shantaa qodob dhammaantood waa sidii dardar loo gelin lahaa shaqadii horay ama go-aanka hore loo gaaray waxaa ugu horreeyey qodobka in la sameeyo saylad ama meel xooluhu ay ku nastaan xoolaha lagu kala wareejiyo saa la socotaanba go-aankan markii la qaadanayey iyadoon loo diyaar garoobin ayaa go-aanka la qaatay iyadoo la dhistay meesha xooluhu ay ku nasan lahaayeen qoraxda ay nasan lahaayeen biyihii ay cabbi lahaayeen iyo cawska intaba iyadoon la sameynin ayaa go-aanka la gaaray waxaa la isku raacay marka hadda muddo bil ah in lagu dhiso saylad xoolaha lagu kala wareejinayo taasoo agabkeedii loo dhamaystiri doono insha allahu tacaala inta hawshaasi ay socoto dabcan oo muddada loogu talagalay ah bil dhamaystirka shaqadaasi waxaa la fasaxay la ogolaaday gawaarida xoolaha nool wada kadib marka la mariyo baaris adag oo la baaro yacni iyadoon xoolihii laga dejin si wanaagsan loo baaro gaaridu inu wax kala wado ayaa dawladdu waxay u fasaxday in markaasi ay sidaa xoolihii u socdaan oo usii gudbaan waxaa meesha ka baxay waxa weeye muddada bisha rogiddii xoolaha la rogayo dhulka lagu daadinayay ayaa meesha ka baxday laakiin intii kale hawsha waa sideedii weeyaan baaristii sidii bay u soconaysaa xoolaha waa la baarayaa baabuurka dhexdiisa waa la fiirinayaa laakiin xoolaha lagama rogayo waa muddadaas bisha ee ay socoto dhismaha saylad oo lagu diya loo diyaar garaynayo agabka xooluhu ay u baahnaayeen marka xoolaha laga rogo marka qodobka keliya oo isbedelka ee jira ee kusoo siyaaday heshiiskii hore iyo wareegsadii hore madaxweyne ku-xigeenku uu saxiixay waa qodobka oo keliya weeyaan waxaa soo haray ba waxaa soo haray badeecooyinka kale dhammaan badeecooyinka kale ee ka imaanaya kasoo gelaya xuduudda koonfureed puntland waxay xaalkoodu ahaanayaan sidii hore waa la dejinayaa waa la baarayaa gawaarida gawaari kale oo ayaa qaadaya oo maaragtay kala soo wareegaya xuduudda koonfureed marka wax isbedela arrintaa ku dhacday ma jirto haba yaraatee arrinta taargada ku saabsan dood deer ayaa ka dhacday waxaa lagu heshiiyey in taargada mas-uuliyaddeeda uu qaado qofka damiinulmaalka qofka ma hantida iskale gaariga iskale inuu mas-uuliyaddeeda qaado maadaama ay dhacday in badan in baabuur taarga puntland ay ku xiran tahay loo adeegsaday si aan sharci ahayn qaarkood loo adeegsaday in xataa lagu soo raro walxaa qarxa oo ay qayb ka ahaayeen dhibaatooyinka dadka shacabka loo geystay marka arrinta taargada go-aankaasa laga gaaray baabuur kasta qof kale ayaa mas-uuliyadiisa iskale taargadiisana isaga ayaa lagala xisaabtamayaa haddii ay dhacdo in lagu fuliyo waxaan sharciga ahayn waxaanu la soconaa taargada puntland inay gaarto ilaa iyo xuduudda kenya oo dalkao dhan caan ay ka noqoto laga yaqaano annagoo taa tixgelinayna islamarhaantaa tixgelinayna arrimaha amniga iyo inaan si khaldan loo adeegsan taargada ayaa waxaa go-aan lagu gaaray in qofka baabuur kale mas-uul ka noqdo arrinta taargada ugu dambayntii ugu dambayntii waxaa laysku raacay oo xubnihii dowladda iyo ganacsatadii iyo dhammaan laysku wada raacay in arrinta contrabanka ku saabsan iyo badeecooyinka sharci darrada soo gelaya puntland meelaha kala gedisanka soo gelaya iyo kuwa canshuuraha ee la dhuumanaya intaba si wada jira loola dagaalamo marka qodobadaas ayay ahayn qodobada ugu dambeeyay marka waxaa rabaa inaan dadka u sheego dadweynaheena horta marka ugu horreysa wax la bedelay ma jiraan oo laga bedelay qodobadii kol iyo labaatankii bishii augosto wareegsada kusoo baxay marka laga reebo arrinta ku saabsan diyaargarowga loo diyaargaroobayo seelida dhisideeda muddada ayadaana dhowr jeer baan hadda halkan ka sheegay gawaarida xoolaha nool wada waa la baarayaa markii baaristooda la dhameeyana waa lasii deynaya iyagoon xoolaha wasiir ama shacabka kudha ku dhaqan magaalada gaalkacyo ama gobolka mudug waxay ku doodayaan in muddada soddonka beriya oo ay dowladdu ka dhawaajisay aysan suurtagal ahayn ama ay ku doodayaan inay xoolihii ay sii socon doonaan ama baabuurtii ay sii socon doonaan taas maxaad ka leedihiin ayada
waa mahadsan tahay waxaan rabaa dadkeenu inay ku kalsoonaadaan dowladooda dowladdu ayada ayaa qawaaniintan go-aamadan soo rogtay ayada ayaa doonaysa inay dalka amnigiisa iyo kala dambeydisa gacan gacan gacan adag ku hayso marka dadka waxaan rabaa ka codsanaynaa inay kalsooni muujiyaan hawshan samaynta saylada kala wareejinta waxaa loo qabtay in waana bilaabay hawshii ay fuliyaan oo shaqadaas loo igmaday inay dhammaystiraan dowladda hoose ee gaalkacyo iyo rugta ganacsiga puntland mas-uuliyaddeeda ayay saaran tahay shaqadiina way bilaabatay muddada muddo bula bil ah ayaana loo ayayna ku dhammaan doontaa insha allahu tacaala shaqada ayada marka dadweynaha waxaa rabnaa kalsooni inay muujiyaan wada shaqayn dhow ay la sameeyaan maamulka degmada iyo hay-adaha amniga ee wadanka dowladdoodana ay u kalsoonaadaan hawshana si loo ballan qaaday ayay ku dhammaan
mudane wasiir marka markii aan ka tagno baabuurtan xoolaha sida oo ka yimaada koonfurta soomaaliya baabuurata kale oo ka timaada boosaaso iyo waqooyiga ka timaada ama badeecad ha wadeen ama xoolo nool ha wadeen iyaga sidee baa laga yeelaya sharcigaani waxa weeye xuduudaha puntland oo dhan buu khuseeyaa amni daradu meelo badan bay puntland kasoo geli kartaa ma aha oo keliya xuduudda koonfureed marka xuduudaha saynu u ilaabsano ama kuwa waqooyiga ha noqdeen ama kuwa kuwo kale ha noqdeenbe sharcigana wuxuu noqonayaa sharci guud ahaan ay arrimahaas o dhan soo hosgelayaan laakiin kolleyba hadda sidaad la socotaan meesha ugu culus oo dhibaatada ugu culus ka dhacday waa xuduudda koonfureed weeyaan marka waxaan dadka ugu yeeraynaa dadweynaha meel ay joogaanba in in sidaa loo fahmo shalay waxaa dhacay nasiib darro banaanbaxyo aan sharci ahayn baa dhacay oo ay soo abaabuleen dad aan fahamsanayn arrimaha yani si si khaldan u tarjumay go-aamada dowladda waxaa hadgudub loo geystay gawaari gaar ahaan hal gaari oo markaa xoolo waday oo dad muwaadiniin reer puntland leeyihiin gaarigaas waxaan rajeynaynaa saaka in lasoo daayo isaga iyo xoolihiisiiba waxaan kaloo ugu yeeraynaa dadkii hawsha ayaa ka dambeeyey inay ka waantoogaan maxaa jira wax kasta oo dhibaato u geysanaya subcadda iyo kala dambeynta iyo deganaanshaha puntland guud ahaan iyo gaar ahaan degmada gaalkacyo waxa weeye waa in laga fogaado weeyaan kuwaana waxaan ugu yeeraynaa marka inay ay dib dib uga laabtaan waxyaalaha noocaas ah dowladda ay weydiiyaan oo la shaqeeyaan wixii aysan fahminna loo caddeeyo
waan gartay wasiir sidaan la soconno golaha wasiirada ee puntland waxay galeen shir ay isugu yimaadeen oo ay uga hadlayeen arrimaha ammaanka puntland khaasatanna arrimihii gaalkacyo iyo kala wareejinta xoolaha iyo ammaanka kulankaasi maxaa kasoo baxay
madashii golaha wasiirada maalintii khamiiska ahayd ee shalay ahayd ayaa looga hadlay arrinta gaalkacyo waxaana warbixin dheer kasoo jeediyey guddigii dowladdu ay u magacaawday arrimaha gaalkacyo markaa uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenku warbixin dheer bay ahayd runtii oo qeybo kala gedisan taabatay qeybaha amniga qeybaha nolosha gaalkacyo amniga iyo nolosha iyo ganacsiga iyo intaba runtii ka hadlaysay marka go-aanku waxa weeye in amnigu uu yahay muhiimada koowaad puntland isla mar ahaantaasna si guud looga wada shaqeyn dowladduna ay dadaalka ugu badan ku bixin doonto waxaa kaloo laisla eegay runtiina laisla qaatay in isbedel weyn uu ku dhacay amniga magaalada gaalkacyo kadib intii ay dhacday go-aankii dowladda asooay soo dirto oo ku saabsanaa in si adag looga shaqeeyo amniga marka labadii saddexiyo toddobaad oo u dambeeyey warbixinihii lasoo ururiyay guud ahaan waxay sheegayaan horumar balaaran laga gaaray agga xagga amniga aad baana dowladda usoo dhaweysay guddiga shaqadii uu ka qabtay degmada gaalkacyo